fadhi ay isugu yimaadeen xubnaha ururka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in wakhti lagu daray xilliga ay sii soconayso xanibaadda dhanka badda ah ee saaran soomaaliya si baa la yidhi looga hortago tahriibiinta hubka iyo ganacsiga sharci darrada ah go'aankan oo markii ugu horraysay soo baxay sannadkii labada kun afar iyo tobanka ayaa dib loo cusboonaysiiyey labada kun kow iyo labaatanka waxaana hadda mar kale dib loo cusboonaysiiyey bishan maarso ee sannadka labada kun shan iyo labaatanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxay sheegeen in tallaabadan ay uga gol leeyihiin inay kaga hortagaan in si sharci darro loo soo geliyo dalka soomaaliya qararkan oo nambarkiisu yahay laba kun toddoba boqol toddobaatan iyo shan ayaa awood u siinaya ciidamada qaramada midoobay ee ku sugan xeebaha soomaaliya inay baari karaan maraakiibta iyo doomaha ay uga shakiyaan inay wadaan hub ama maadooyin loo adeegsado qaraxyada waxaana xitaa ay ku qaban karaan meel ka baxsan badda soomaaliya dowladaha xubinta ka ah golaha ammaanka ayaa sheegay in tallaabadan ay u arkaan mid ay ku xanibi karaan in hub loo gudbiyo soomaaliya saasoo gacanta ku gala xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dagaalka kula jira ciidamada shisheeyaha ee ku soo duulay dalkan dhowr jeer oo hore ciidamada u-n-k ee ku sugan xeebaha soomaaliya ayaa sheegay inay fashiliyeen hub la doonayay in la geliyo soomaaliya laakiin waxaa muuqata in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku tashato hubka ku jira gacanta ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha iyadoo inta badan dagaalada cagmarinta ahna ku furato saanado hub ah oo ay ku jiraan gawaarida dagaalka ee lagu rakibo hubka liidka diyaaradaha marka laga soo tago boorka iyo halkudhigga ay kor ululaan maraakiibta ciidan ee shisheeyaha kaga sugan xeebaha soomaaliya waxay maraakiibtan boob aan geed loogu soo gaban ku hayaan khayraadka dhexeegaaga badda iyagoo u awood sheegta kalluumaysatada soomaaliyeed ee wataa doomaha yaryar kuwaasoo marar badan biyaha badda lagu hafiyey qaarkoodna rasaas lala dhacay halka qaar kalena la afduubay iyadoo lagu shabadaynayo inay yihiin burcadbadeed qorshaynaysay afduubka maraakiib ganacsi